Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ka shaqaysata suuqa xoolaha xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne iyaga oo ku shaqeysta xirfadda dalaalnimada si ay ugu helaan nolol maalmeedka qoyskooda. Dalaalka ayaa u dhexeeya qofka iibsanaya xoolaha iyo kan laga iibinayo, waxa uuna labada dhinac kagala hadlayaa qiimaha ku habboon ee ay ku qanacsan yihiin. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta xirfaddan dalaalnimada ayaa raadiyo Beerula uga warramay qaabka ay u shaqeystaan iyo sida nolosha reerkooda ugu maareeyaan.
Anagu dalaal haddaan nahay waxaa waaye suuqaasaa joognaa oo suuqa ee galbeedka ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan suuqaas kabalaasaa joognaa dalaalaa nahay inkastoo nolol maalmeedkeena aan ku haysano maalinna waa la waayaa maalinna waa la helaa ee xoolaha noocyadooda kala duwanaan gadnaa sida eriga looda geela iyo dameeraha intaba waa aan gadnaa maasha Allah ee xoolaha aan gadno eriga neefka ariga markaa qof micnaha kuu keensado ii gad ku yiraahdo oo neefkaas eriga qof marka uu kaa gato neefka qofkii oo kaa gadanaya neefka marka uu ku yiraahdo neefka meenaha afartan doolar iga sii afartan banaan waan kaa gadnaan dhahnaa neefka qofkani waa loo sheegaa afartan banaan neefka aan kuu gaday ariga ah ii gad markuu ku yiraahdo waa loo gadaa afartankii marka uu dhiibo ninka hal doolar oo dalaal aad leedahay oo neefkaas hal doolar aad ka qaadaysaa neefkiiba waa ariga ee ninka gatiyaana laga qaadaa halkaas doolar afartan iyo koob uu bixinaa markaas afartan ninkii lahay neefka keenayaa iskale halka doolarne dalaal waaye halkaas dalaalka wuxuu qofka u dhiibaa neefkii uu kaa gatay markii haddii lagu qabsado inuu adiga kuu yimaado neefka oo looda waxaa la dalaalaa sideed doolar ee looda sideed doolar la dalaalaa ee marka dibidana shan doolar la dalaalaa haddana gruub gruubaa la iskugu xiran yahay maalan kasoo qaad faa'iidada labaad waxaa weeyaan kasoo qaad een hadda annaga markaan iska soo qaaday ilkacaas oo kale gruubkanaga waa shan shanteenaas waa isku xirannahay maalan haddii ay timaado saddex neef oo lo ah neefkii lodaa waxaa loo dalaalaa sideed doolar sideed lagu dhuftay saddex afar iyo labaatan loo qeybiyey shan markii la yidhahdo afar doolar dhibic sideedaan u malaynaa waa wax intaas la eg macnaha ee markaad iga weydiisay faa'iida faa'iidada aan ku haysano faa'iidada aan ku haysano waa bulshadan u joognaan u adeegnaa Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maareeya xirfado kala duwan.